Munaasabaddan waxaa ragga lagugu jarayaa fasallo la kordhiyay Madarasa Katala, deegaanka Balambale ee ismaamulka Gaarisa, iyo weliba ha ku qayb galaya culmaawidiin ahaan oo ku mid ah dadka deegaanka iyo macalimiinta madarasada. Furitaanka munaasabadda iyo weliba ha ku hadalaya Sheekh Cabdulwahaab oo ku mid ah culimadii ku qayb galiya munaasabadda ayaan u mahadnaqay qof kasta oo dhisa madarasadu u soconaanka baaqi waalidiinta iyo awlaadiyo jeeyana madarasadaas iyo walyoombaradanga ilaahayna subxaana wa tacaala bifadlihi wa raxmatihi way suuro gashay alambaydii duq waa noo qabtay ilaahay ha barakeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan u weydinaynaa subxaana duqaas inuu ilaahay barakeeyo isaga iyo xoolihiisa muslimiintan uu insha allahu tacaala saa usii anfaco nebi sal lla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxaanan dadka ku shukrin ilaahay kuma shukrin subxaana wa tacaala abaalkana yari iyo badni ma kala qabo fogi iyo dhowina ma kala laha marka abaalkaa uu galay hawshaasu marka noo qabtay waa la waday alabeyd baa la qabtay lacag baa la ururiyey lacagtii la ururiyey waxaa qaybt markii la qaybiyey qayb baa kusoo hagaagtay daanyare qaybtii kusoo hagaagtay guryahaasaa lagu dhisay hadda dhanka naga jiraan guryahaasaa lagu kordhiyay saddexdaa qol baa lagu dhisay wixii kale ilaahay u qorano subxaana wa tacaala way heli doontaa madrasadan maamulaha madarasada ibraahim cabdi xaaji iyo weliba uusoo ku warbiyaya baahida sheentay in madarasadu lagu kordhiya fasalada cusuba madrasada waxaa la asaasay kun iyo sagaal iyo tobanki twenty nineteenki ama xagga carabiga dil yaraa sanadka maaragtay islaamka fourteen forty oneki ayaa la asaasay muddo waxay socotaa maaragtay iyaga lasoo xisaabay lix sano ah ilaahay kheyraas ayaa waxaa noo asaasay madrasadan maaragtay oo magaala daayira ku taala oo asaasay maamada la yirahda ilaahay kheyraas siiye maaragtay faaduma cabdille marka madrasada cadada ardayda akhristaan waa ilmo maaragtay toddobaatan dhan waaye hayr joogo maaragtay waxaan ku boorinaya madrasada in feri iska tahay oo muddo laba sanaba ay maaragtay feri ahayd marka waqti kasta waqtigaa joogtaa laga faa'idaystaa wixii socda hadda madrasada maaragtay waa saa ayada hana laga maaragtay laga faa'idaystaan leeyahay